Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxda gobolka xeebta oo weli ku adkeysanaya mamnuucidda qaadka moqooqa iyo israa'iil oo dad badan ku dishay xero qaxooti ah intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa sabtay taariikhdun ay ku beegan tahay labylabaatanka bisha lixaad ee sanadka labada kun afar labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran hogaamiyaasha gobolka xeebaha ee dalka ayaa kulmay si ay uga doodaan muqaadaraadka ee mamnuuceen oo loo yaqaano muqooqa madaxda xeebta ayaana kasoo horjeestay ganacsiga qaadkaasi iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu ku casuumay hogaamiyaasha xeebta ee qalka madaxtooyada ee dalka Hili janga laumiza watoto wetu. And if you want to know, tulipokuwa twa sign hii, wengine walisema ya kwa now this is going to be a political suicide. Hii ndio kalamu utakaoweza kuhakikisha umeenda nyumbani 2027. We still appended our signature baada ya kuzungumza na kukaa ngangare. Now the whole of Kenya is supporting that we need a ban.
Katika takwimu nikimalizia za kwetu Lamu, uh, kutokana na ile mental health unit yetu ni kwamba 77% ya watu wanaotumia muguka ni below the age of 30. Si tuna, tuna nini tunaita 70%. 77% below the age of 30. Out of these 70% suffer from some degree of depression.
weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirnaa hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka ee dalka azimiyo la umoja one kenya ayaa ku baaqay inay iscasilaan taliyaha guud ee booliiska dalka javet koome iyo taliyaha booliiska nairobi admason bungey sababo la xiriira dilkii loo geysta ragiska nyiike masai shir jaraa-id oo uu qabtay hogaamiyaha weypa kalonzo musyoka ayuu ku sheegay in labada hogaamiye booliisi ay ku guuldareyseen waajibaadkooda ahaa in ay ilaaliyaan dadka kenyaanka ah ee nabadoon ay kasoo horjeeda sharciga maaliyadda ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxa uu sidoo kale dalbaday in agaasimaha dacwad oogidda uu dacwad kusoo oogo koome bungey iyo sarkaalkii ka dambeeyey dilka rex siyaasiga azimiyo ayaa su-aal geliyey sababtay saraakiisha booliiska ay tallaabo adaga uga qaadeen dibadbaxyaasha kuwaas oo aan hubaysneyn sidoo kalena rabshad samayn waxayna ku baaqeen in cadaaladda la hor keeno waxayna ku booriyeen in askarigii falkaas si geystay sharciga ee la horgeeyo
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe dhanka soomaaliya golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika ayaa taageeray codsigii soomaaliya ee ku aadanaa in la dhiso howlgal cusub oo hogaaminayo midowda afrika kadib marka uu dhammaado howlgalka atmis war-saxaafadeed ka soo baxay kulan ay yeesheen guddiga ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika ayaa lagu sheegay in howlgalka cusub ee midowda afrika uu diiradda saari doono taageeridda dowladda federaalka ah si loo wiiqo al-shabaab iyo ka qayb qaadashada howlgallada ka hortaga kooxaha argagixisnimada dhinaca kale waxay si xooggan u taageereen codsigii soomaaliya ee ahaa in wejiga saddexaad ee bixinta bixitaanka atmis uu noqdo mid loo qeybiyo laba qeybood kuwaasi oo kale ah laba kun oo askari oo baxaya dhammaadka bishani juun ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iyo laba kun oo baxaya dhammaadka bisha sebteembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka dhanka caalamka wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan shan iyo labaatan qof ay dhinteen konton kalena ay ku dhaawacmeen weeraro ay israa'iil ku qaaday teendhooyin ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacyaasha ee ku nool deegaanka almawasi oo israa'iil u aqoonsatay aag nabadoon w h o ayaana sheegtay in nidaamka caafimaadka ee khaza uu ku dhow yahay inuu burburo iyadoo dhaawacyadii ka dhashay weerarka israa'iil ay ku qaadeen aagga nabadoon almawasi lagu sii daadgureynayo cisbitaalka laksa intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimoy kala socoteen idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari cidda warka ugu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa www sta f m c o k e